wasir toddobaadkan ina dhaafay waxaad ku guda jirteen dooda miisaaniyadda labada kun iyo shan iyo tobanka bal waxaad warbixin naga siisaa doodaasi iyo howlaha toddobaadkan ku jirteen
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم aada iyo aada baad u mahadsan tihiin waa saad u sheegtay waxaanu gudagalay miisaaniyadda labada kun iyo shan iyo tobanka odoriskeedii iyo mala awaalkeedii waana shaqadii runtii wasaaradda maaliyadda awalba ay qaban jirtay waxaanu bilownay inaanu la kulanno wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee qaranka si aanu ugala doodno oonu u falanqeyno miisaaniyadda labada kun iyo shan iyo tobanka waxaa wasaaradda ka go-an sidii caadada ahayd inay golaha wakiilada miisaaniyadda holgeyso xilliga sharcigu qorayo saddex saa miisaaniyadda labada kun iyo shan iyo tobanka aanu octoobarba golaha wakiilada geyne haddii ilaha idhaahdo marka wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ayaa waxaanu falanqeyneynay kana doodeynay miisaaniyaddaasi runtii sida ay noqonayso iyo ku-talagalku sida uu yahay waxaanu la kulanaa oo kale tujaarta dalka baayac mushtarka hay-adda rugta ganacsiga iyo guud ahaan cid kasta oo runtii ay khusayso hawsha ee miisaaniyadduba hadday tahay dadka yacni cashuurta laga qaado hadday tahay dadka mataqaana hay-adihii iyo wasaaradihii kala duwanaa ee qaranka sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaa mudnaanta koobaad wasaaradda maaliyadda iyo dowladduba runtii ay siinayaan doorashooyinka qaranka ee labada kun iyo shan iyo tobanka ku mudaysan oo doorashada madaxweynaha iyo ta golaha wakiilada marka miisaaniyadda waxaa toos uga muuqan doona haddii ilaahay idhaahdo oo aanu bisha octoobar golaha horgeyn doono haddii ilaahay idhaahdo waxaa toos uga muuqan doonta ku-talagalka miisaaniyadda doorashooyinka lagu qabanayo waxaanu kulanay guddidii doorashooyinka qaranka commishonkii oo aanu ka wada hadalay guud ahaan kharashka ee ku kici doona doorashooyinkaasi waxay noo soo gudbiyeen arinta diiwaangeliyaasha codbixiyaasha diiwaangelinta codbixiyaasha oo lacag saddex milyan oo dollara loo baahan yahay waanu gelinay bajetka waxaa kaloo runtii noo soo gudbiyeen ku-talagalka labada doorasho ee madaxweynaha iyo baarlamaanka inta xukuumadda kaga soo aadan ama kaga aad kaga kaga beegan iyadana insha allahu tacaala waanu gelinaynaa waananu ka wada hadalnay iyadna bajetka two thousand fifteenka ayay gelaysaa ee octoobar iminka aanu dhamaystirayno marka runtii mudnaanta koobaad iyo prioritigiiba waxaanu siinay doorashooyinka si dalkan wadadii uu socday uu sii socdo way ka go-an tahay dowladda way ka go-an tahay xukuumadda way ka go-an tahay madaxweynaha way ka go-an tahay wasaaradda maaliyadda hawshaasi inay sideeda runtii u hirgasho oy ku socoto haddii alla idhaahdo marka kulamadaasi si aada iyo aada u wanaagsan bay noogu socdaan guud ahaanba wasaaradaha kala duwan maanta oo kale oo ay ahayd maalin salaasaa maalin isniina bishuna ay koob iyo toban tahay wasaarado kala duwan iyo hay-ada kala duwan baan runtii la kulanay guddidii doorashooyinka oo darhadaanu kulanay baanu mar labaad maantana kulanay anagoo discussion iyo dood iyo falanqeyn ka lahayn sida oo kale un arrintaa doorashooyinka la xidhiidha iyo kharashka ku baxaya waxaanu la kulanay hadda wasaarado aada iyo aada u kala duwan oo aada u badan ay ka mid tahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasaaradda beeraha wasaaradda diinta iyo awqaafta wasaaradda ciyaaraha wasaaradda qorsheynta qaranka wasaaradda boosada iyo isgaarsiinta waxaanu la kulanay wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda deegaanka wasaaradda macdanta iyo tamarta wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta waxaanu la kulanay wasaaradda duulista iyo hawada hay-adda shaqaalaha dowladda wasaaradda dibdejinta waxaanu la kulanay hay-ado kala duwan oo iyaguna aada iyo aada u badan wasaaradda howlaha guud wasaaradda biyaha wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga waxaa noo hadhay wasaarada runtii kooban iyo hay-ado kooban guud ahaanbana falanqeynta iyo doodaasi waxay ku saabsan tahay odoriska miisaaniyadda labada kun iyo shan iyo tobanka haddii ilaha idhaahdo si aada iyo aada u wanaagsanna way noogu socotaa waxaa kale oo dhanka kale runtii iyaguna noo berberyaala hay-adaha kala duwan ee wax soo saarka iyagana runtii kulama goongooni aan la leenahay waxa iyadna dhanka kale runtii kulama joogta aanu leenahay guddida siyaasadda ee miisaaniyadda qaranka oo ah guddi uu madaxweynuhu sameeyey guddi uu madaxweynuhu saaray oo ah guddida dejisa siyaasadda iyo bolosiga lagu hagayo miisaaniyadda sanad kasta marka runtii sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka siyaasadda guud ee miisaaniyadda labada kun iyo shan iyo tobanku waxay noqonaysaa miisaaniyad ahmiyadda koowaad iyo qadarinta koobaad iyo qiimeynta koobaad iyo tixgelinta koobaadba la siiyey doorashooyinka haddii ilaha yidhaaho
haddii aynu eegno dhinaca miisaaniyadda sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad sheegtay in doorashadii golaha wakiilada iyo madaxtooyadu ay ku jirto miisaaniyadda labada kun iyo shan iyo tobanka markaad dhinacan commissionka doorashooyinka oo kale kharashka ma dhammaan dawladdaa wada bixinaysaa mise wax laynaga caawinaya ayaa ku jira
kharashka doorashooyinka ku baxaa waa laynaga caawiyaa dawladdana qadar go-an oo kaga soo hagaaga ayaa jira qeyb bay dawladdu ka bixisaa marka qeybtii dawladda loogu talagalay awalba doorashooyinkeenu saasay ahaan jireen hay-adaha caalamiga iyo donalska ina caawin jiray dawladduna qeyb bay bixin jirtay marka qeybta dawladda kaga soo hagaagtay oo commissionka qaranka iyo axsaabtuba ay og yihiin qadarka dawladda laga rabo weeye kii baananu gelinay budgetka haddii ala yidhaahdo arrinta diiwaangelinta diiwaangelinta codbixiyayaasha oo hawsheedu ay bilow tahay saddex milyan oo dollar baa dawladda kaga soo hagaagay saddexa milyan ma waan u diyaarin haddii ala yidhaahdo doorashooyinkana labada doorashoba qadarka wasaaradda kaga soo hagaagaya dawladda iyaguna waa naga diyaarooyey haddii laha yidhahdo
maxaad is leedahay miisaaniyadda labada kun iyo shan iyo tobanku way kaga duwan tahay sanadihii hore
sida aada la socotaanba sanad walba miisaaniyadeena runtii corod baa ku jira waxaa ku jira in miisaaniyadeenu ay ziyaado oo sanad walba sanad ka dambeeya ay runtii ka korodho ka badato sanad walba meel baanu taarget garayna onu culays ka saaraa sanadkan hadda two thousand fourteenka mashaariic doora iyo dhismayaal badan iyo meelo badan baan runtii culays ka saaray waxaanu culays ka saaray mushaharkii oonu mar kale kordhinay hadday tahay tii ciidanka iyo hadday tahay tii shaqaalahaba waxaanu culays ka saaray darajadii ciidanka waxyaaba badan baan runtii culays ka saaray sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka labada kun iyo shan iyo tobanka qorshahayaga koobaad iyo tixgelinta koobaad saan sheegayba waa doorashooyinka oo dalkeena doorashooyin ka dhacaan markaa miisaaniyadda si xoogay uga muuqan doontaa taasi waxaa kaloo ka muuqan doona mashaariic horumarineed oo iyagana aan waktigooda sheegi doono on faahfaahin doono hadii ala yidhaha maadaama iminka weli hawsha wadno
dhinaca cashuur ururinta maxaad iyaga dadweynaha ku dhageysanaya faraysaa
aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dadweynaha kala duwanee reer somalilan sida wanaagsan ay cashuurta u bixiyaan waxaan leeyahay horumarkaa dalku gaadhay idinkaas sababtiisa ah lacagtaa badan ee wasaaradda maaliyadda soo gashay idinkaa soo geliyay waa cashuurtii ood bixiseen oo si wanaagsan u bixiseen waxaan rajeynaya in halkaa laga sii wado oo cashuur bixinta aynu mataqaanaa sii ziyaadino si horumarkeena iyo waxaynu hiigsanayna inuu gaadho waad arkaysaan dhismayaasha kala duwan ee dalkeena ka hirgalay waad arkaysaan wadooyinka kala duwan ee dalkeena ka hirgalay waad arkaysaan mashaariicda kala duwan ee qiimaha leh ee dalka ka hirgashay waad arkaysaan ciidankeeni iyo darajada uu xidhan yahay maanta ee uu ka duwan yahay siduu awal ahaa waad arkaysaan guud ahaan isbedelka horumarineed ee dalka runtii ka muuqda dhammaantii idinkaa suurtageliyey cashuur bixiyaha suurtageliyey qarankan ummadda oo gacmaha isqabsatay runtii wax walba inoogu qabsoomayaan marka taasoo lasii ziyaadiyo halkaa laga sii wado ayaan runtii dadweynaha ku dhiirigelinaya waanan ku ammaanaya waxaanan leeyahay ilaahay ha idinka abaaliyo maalkiinana ilaahay ha idin ziyaadiyo maal xalaale ilaahay ha idinka dhigo sidaa aad dawladda isku barbartaagi isku barbartaagteen ee dhaqaalaheeni maanta iyo horumarkeeniba u muuqdo ayaan rajaynaya in idinkana hantidiina ilaahay barako geliyo oo barako wanaagsan ilahay idin geliyo
dhinaca xisbiyada macaaridka iyaga dhinacooda dhaliilay sheegayaan in doorashadu aanay qabsoomeynin labada kun iyo shan iyo tobanka iyaga maxaad ka leedahay bismillahi raxmaan raxiim runtii dee wixii dawladda kaga aadanaa xukuumadda kaga aadanaa oo taa aan sheegay qofkuna waxaa loo baahan yahay dee inuu wuxuu sheegayo uu ku dhiso wax run ah inuu hadaluun layska yidhi yidhaahda maaha hadday dhacdo in wasaaradda maaliyadda oo bajetkii labada kun iyo shan iyo tobanka hadda hawshiisa wada bajetka ay ka soo bixi weyda doorashooyinkii dowladda waa lagu dhaliili karaa haddiise taasi aanay jirin de waxaan is leenahay waa dhaliil loo meel waayey waa dhaliil yacni waa qof wuxuu sheegala waa qof yacni ceebayn iyo cambaaneyn beena wada waa qof isagu xilkiisii garan la oo gudan la oo qof xilkiisii gudanayey gutay oo gudanaya ceebaynaya oo cambaanaynaya wey waxaan leeyahay xukuumadda way ka go-an tahay doorashadaasi waana laga arki bajetka guddigii dhaqaalaha ee golaha wakiilada baraan u ballansannahay horena waanu uga shiray waanu waanu arrintaa yacni dowladda inay ka go-an tahay ee doorashooyinkaasi waa arin dhab a weeye ee dhanka kalena gudidii doorashooyinkana saasi lamida marka waxaan isleeyahun qolada axsaabta labada xisbi mucaanid de waa un hadalkoodii caadiga ahaa iyo qof kursiga doonayo oo mataqaanaa doorashada hala qabto marka dee hala qabto waktigeeda hala qabto xaq bay uleeyihin laakiin tion waktigiiba gaadhin tio dowladdii ay ku talagashay inay bajetkii dejisoy dejisay oo hadda bajetka ay ka muuqato waxa la sheegayo ee mataqaanaa malaawa waxa la sheegayo ee bropagandaha ah ee dadka lagu kicinayo ee beenta ah waxaan leenahay runtii ha laga daayo qofkuna hadalkiisa haw meel dayaanu leenahay qolada madasha waxba ka odhan maayo waxaa malaha qumanayd inay labada xisbi mid galaan oo dee kursiga iyaguna ay doonaanoo hadday kursiga doonayaan ama ay wadani galaan ama ay ucid galaan o meel ay kursiga ka doonayaan ay muuqato laakiin dalkuun aan mataqaana xukuumadda aan wada dumino saxamaha xukuumaddani waa xukuumad dimuqraadi ku timid waa xukuumad ummadi doortay waa xukuumad sharci shacbigu doortay kalsoonidii shacbigay ku fadhidaa boqol kiiba konton ayuu helay madaxweynaha maanta dalka fadhiya waanad ogeydeen doorashadii taa ka horreysay siddeetan cod baa madaxweynaha layidhi waa lagaaga helo sideed sannadood sugayay uu madaxweynaha shantii sannadood ee la doortay madaxweynihii hore iyo sanado kaleoo siyaadaaba madaxweynahan hadda jooga dalka madaxweynihii sugayey buu ahay siddeetan cod baa lagaaga badiyey aqbalay buu ahaa runtii marka kio konton cod boqolkiiba ka badan helay bulshadan codkeedii oo kalsoonidaa ku fadhiya durbaanka beenta ee qofaan cod haysan tumaya ama qof la dooran waayo tumaya ama qofaan dadkuba dee xisbiba ku jirin tumaya oo umadda runtii arkayso oo waxaan qiimo lahayn annaga waxaana lagu xisaabtami karaa xilkaanu ummadda uhaynay inaan gudanay n kale waananu gudanayna runtii inta ilaahay subxana wa tacaala naga waafajiyo doorashooyinkuna way dhacayaane qolada madashana waxaan leeyahay ku biiri xisbiyada qarankoo meel ka gala qolada mucaaradkana waxaan leeyahay suga waktigiina oo de dowladdii la doortay waktigeedii weli taagan yahay sugoo doorashadana u diyaargarooba haddaydaan doorashada diyaar uhayna dee in laydinka hela sidii awalba loo heli jiray ka baqaysaana durbaanka kale beenta addaaya baan leeyahay